أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى الشرط شرطك شرطك الثامن سديلات ستر العورة عورة أستر كيديو can ilcuyuuni indhaha waa in cawrada in laga asturo oo cawradaada aan la arkaynin waa shardi weli sheekhu waxa uu ku dhex jiraa shuruudda salaada shardiga sideedaad wuxuu sheekhu leeyahay raximahu llahu tacaala ee shuruudda salaada ka mida waxaa shardiga qofku markuu tukanayo cawradiisa inuu asturo waa shardi ma qof cawradiisii ay bannaanka taallo salaadiisii ma ansaxayso wain kaana khaaliyan aw fii dulma haba noqdo qof yacni meel cidla ah ku tukanayo meel cidlaah xataa qofku hadduu ku tukanayo inuu cawradiisa asturo waa waajib waxaa la mid ah hadduu meel mugdi ah oo gudcura hadduu ku tukanayana waa la mid mar walbaba cawrada in la asturo waa shardi cawrada marka sheekhu wuxuu doonay xuduuddeeda inuu kuu sheego yacni soohdimaha cawrada binisbati lilrijaali waannisaa markii laga hadlayo dumarka intee cawro ah markii laga hadlayo xagga ragga intee cawro ah cawrada ragga iyo cawrada dumarka ayuu sheegi sheekhu raximahu llahu tacaala wa cawratu rajuli ninka cawradiisii iyo walamati addoonta cawradeedii haddee ninka marka la leeyahay yacnii farqi ma laha laa farqa bayna asagiiri waalkabiir marba haddii salaadii la joogo baabu salaa lagu jiro ama qofku ha noqdo nin qaangaara ha noqdo ama nin caruura ha noqdo oo qaangaar aan ahayn oo saqiir ah oo salaadii tukanaya wa cawratu rajulin ninka cawradiisii ha noqdo nin weyn ama caruur ha noqdo hadduu doono iyo walamati addoonta cawradeedii maa maxal maxalkaasoo beyna surati waarukbati jilibka iyo xudunta dhexdooda ah ninka qaangaar ha noqdo ama saqiir ha noqdo hadduu tukanayo cawradu waxa weye waa jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa intaasaa cawraa intaa inuu asturo waa waajib sawaaءun kaana baaliqan aw sabiyan ama qaangaar ha noqdo saqiirku xataa markuu tukanayo waa shardi inuu cawradiisa asturo hadduusan cawradiisa asturin isaguna salaadiisii baail baadil waxaa kaloo la mid a haweeneyda addoonta ah xilligii hore waxaa jiri jiray haween addoommo ah oo dhulka gaalada iyo dhinaca gaalada laga soo qafaalay haweenkaa marka addoommada ah waxay ku xugum ahaayeen ragga marka ay salaadda ay tukanayaan raggay ku xugum ahaayeen lannahu xadiis waxaa soo arooray nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi cawratu lmu'mini maa beyna suratihi wa rukbatihi ninka muuminkaa cawradiisi waa jilibkiisa iyo xuduntiisa inta u dhaxaysa intaasaa cawro ah ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa huwa wain kaana daciifan xadiiskan haba noqdo xadiis daciifa ilaa ana lahu shawaahida tajburuhu xadiiskani wuxuu leeyahay axaadiis fara badan oo markhaati ka ah oo isaga macnaha uu tilmaamayo oo kale axaadiis tilmaamaysaa jira oo kabaysa oo dacfiga xadiiska buuxinaysa waalxurati wa cawratu lxurati gabadha xorka ah cawradeedii fii salaatihaa salaadeeda dhexdeeda xaalay ahaatay wa cinda alajaanibi iyo ajaanibta agtooda xaalay ahaatay jamiicu badaniha gabadhaa xorada jirkeeda jirkaa dhammaantiis ayaa wada cawro ah ila alwajha waalkafayn wejiga iyo labada calacalood ma ahan wuxuu sheekhu ka hadlay haweeneyda xorada ah marka ay ragga ajaanibta ay la joogto iyo markay salaada tukanaysa labadaba waa isku cawro waxaana cawro noqonaysa jirkeeda oo dhan haweeneydu markay tukanayso iyo markay nin ajnabiya la joogto intaba cawradeeda waxaa weeye waa jirkeedoo dhan ilaa wejiga iyo labada calacalood maahan wejiga iyo labada calaalood maahan wejiga marka xuduudda wejiga horan usoo qaadanay oo sharcigu wuxuu xadeeyey wejiga tuulan wa cardan wejiga xagga dhirirka iyo xagga ballacda sharcigu uu ka xadeeyey wejiga waxaa weye xagga ballaca waa min aluduni ila aludun waa dhegtan watadka meeshan la yidhaaho laga bilaabo ilaa dhegta kale watadkeeda laga gaaro xagga dhirirka wejiga markii la yidhaahno waa min maraabiti shacari ilaa addaqni waa meesha yacni la yidhaaho lafgarayda ilaa meesha madaxa tintiisu ay ka dhalanayso intaas u dhaxaysa way xagga dhirirka markii la yidhaaho intaas marka wax ka baxsan haweenaydu haddii salaaddii ay bannaanka ay soo dhigto wejigaas iyo labada calacalood wax ka duwan haddii salaaddii bannaanka ay soo dhigto oo jirkeedii ay bannayso salaadeedii badalada way buri walow hal cijiba allah ka dhigo oo cijiyaha lugaheeda ka mida hal ciji oo cijiyaheeda lugaha ka mida haddii bannaanka ay dhigto iyadoo tukanaysa salaadeedii baadil ila alwajha wejigii maahane iyo walkafayni labada calacalood amaa wejiga iyo labada calacalood ayagu cawran ma aha daahiran wa baatinan ila alkuucayn waa labada calacalood muuqaalkoodan kore iyo calacashooda gudaha intaba cawro ma aha ilaa labada kuuc laga gaaro labada kuuc waxaa weeye waa meesha calacashu ay ka laabmayso halkaasa waxaa la yidhaha waa kuuc wa liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yidhi walaa yubdiina ziinatahunna haweenku yaysan muujinin quruxdooda ilaa maa dahara minha wixii quruxdaa xaggeeda ka muuqda maahane cawradeeda yaysan bannaanka haweenku aysan dhigin ay wamaa dahara minha wejhuhaa wa kafaaha waxyaalaha quruxda ka muuqda ulajeedada laga leeyahay waa wejiga iyo labada calacalood wejiga iyo labada calacalood inta aan ahayn cawro wey haweenteed wa cinda maxaarimihimaa maxaarimtooda agtooda xaalay ahaayeen wa cinda maxaarimihaa haweeneyda xurada ah maxaarimteeda agteeda xaalay ahaatana maa maxal wey maxalkaasoo beyna asurati waarukbati jilibka iyo xudunta u dhaxeeya haweeneydu hadday maxaarimteeda iskala joogto aabbaheeda oo kale walaalaheed abtigeeda oo kale adeerkeeda oo kale caruurteeda oo kale markay la joogto cawro waxaa noqonaya jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa oo tusaale ahaan cajiradeedii oo kale bannaanka sooma dhigi karto xataa hadday maxaarimteedii la joogto cajirka waa cawro waa markay la joogto aabbaheed walaalaheed oo kale markay la joogto cajirkaasi cawro waa inay ka qarso xataa caruurteedii caruurteeda cajirka inay ka qarsato waajibo lannu jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa waa cawro haweentu marba hadday la joogto maxaarimteeda ay la joogto wa shardu saatiri shayga wax asturaya oo salaada laysku asturayo shardigiisii maayoladii kii weeye yamnacu diiday lowna albasharati jirka midabkiisa jirka midabkiisa wax diidaya kaasaa la yidhaahaa saatir mid cawradii asturay ulajeedada masaladan sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye shayga wax asturaya waxaa shardi ah inuu midabka jirka uu qarinayo midabka jirka waa inaan la tilmaami karin jirkaaga inuu madow yahay iyo inuu cad yahay inaan la kala tilmaami karin ama haddii aada astur ka dhigatid maro shafaaf ah oo yacnii looga jeedo jirkaagii oo jirkaagii la dhihi karo wuu madow yahay ama wuu cad yahay tilmaantaa laga bixin karo salaaddii baadil ma ansaxayso marba haddii jirkaagii marada looga dhex jeedayo waa marooyinka dharka la yidhaaho shafaafka walow maa an biyaba ha noqdo walow kaana saatiru shayga cawrada asturaya maa an biyaba ha noqdo hadduu doono biyahaasoo ka diran ee calow ah biyo calow ahoo yacni calowsan oo saafi aan ahayn biyahaasba ha noqdeen astur oo u noqon karo yacni qofkii wuxuu iska dhex galay biyo oo caro lagu calwiyey oo caro lagu qasay ayuu dhex galay saasuu marka ku tukanaa biyahaas ayuu astur ka dhigtay ayuu ku tukan waa saxiix wey mahmaa cawradiisii haddayba asturan tahay oo jirkiisii aan la tilmaami karinoo jirku uu madow yahay iyo uu cad yahay aan la dhihi karin biyaha calowsan astur way u noqon karaa laa khaymatan teendhadii maya teendhadu iyadoo astur ma noqon karto teendhadaasoo dayiqatan ee ciriiri ah wa dulmatan mugdigii iyo gudcurkii isaguna maya astur ma noqon karo ulajeedada sheekha uu ka leeyahay waxaa weeye teendho yar ayaad dhex gashay markaasaad waxaad tidhi gurigaa teendhada ka samaysan ayaa astur ii noqonaya teendhadaas dhisan ayuu dhex gala astur ma noqonayo kaas waxaa kaloo la mida mugdi meel mugdiga gudcur ah qofku hadduu inta dhex gala uu yidhaah mugdigaasaan dhar ka dhigan mugdigaas ayaan dhar ka dhiganayo ee asturaya isaguna salaaddii ma ansaxayso walaa yajibu waajib ma ahan assatru cawrada asturkeedu waajib ma ahan min asfala hoos in laga asturo waajib ma aha muxuu ula jeedaa sheekhu yacni marka qofku uu tukanayo cawrada inuu hoos ka asturo waajib ma aha masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye yacni qofku tusaale ahaan hadduu macawistiisii iyo shaatigiisii uu iska qaato oo shaatigii macawistii uu qaato oo sidaa uu ku tukado kastuumo inuu qaato hoos uu kastuumo ka xirto waajibkuma aha oo maxaad kastuumo u qaadan weyse kastuumo la-aan salaadu ma ansaxaysee ma la dhahayo kastuumo in la qaataaya waajib maaha way iska fiican tahay inaad asturkaaga iska siyaadiso oo surweel aada hoos ka qaadatid kastuumo aada qaadatid markaad tukanayso way iska fiican tahay laakiin shardi ma aha min shuruudi salaad saas ula jeeda walaa yajibu waajib ma aha assatru asturku waajib ma aha min asfala hoos cawradii in laga asturo waajib ma aha wayajuusu waxaa bannaan satru bacdi alcawrati cawrada qaarkeed qaarkaa asturkeedii wuu bannaan yahay biyadihi gacantiisii uu shaksigu uu ku asturo way bannaantah masaladan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofkii waxaa ka bannaan jirkiisii qaybtii cawrada ahayd xuduuddii cawrada soodintii cawrada waxaa ka bannaan calacashaa in la saaro ayaa ka bannaan wuxuu ku asturtana wuu waayey meeshaa bannaan markaasuu meeshii bannaaneed gacantiisii ayuu ku ceshanaa gacantii ku asturtay waa saxiix saxiix gacantiisi hadduu saa ugu asturanayo meesha yaroo ka bannaan wax kale uu ku tukadana uu waayo waa saxiix wey salaadiisii fa in wajada hadduu helo shaksigu maa iladika yakfii ku filan saw-atayhi labadiisa cawro saw-atayn bimacnaa cawratayhi ayaa loola jeeda labadiisa cawro wax ku filan hadduu qofku helo labada cawro waxaa loola jeedaa meesha laga saxaroodo iyo meesha laga kaadiyo labadaas cawro wax ku filan hadduu helo tacayana tacayana assaatir shaygii saatirka ahayo wax asturaya waa caynoobi lahumaa lisaw-atayn labada cawro ayuu u caynoobi bimacnaa labada cawro in la asturo waa waajiba ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye yacni qofkii wuxuu heli karaa maro labadiisa cawro uu ku asturo bis intaas ka badan ma haysto meeshuu ka saxaroonayay waa dabadii iyo meeshuu ka kaadinayay bisuu heli karaa intaas ayuu heli karaa intaas ka badan ma heli karo waajib wey intuu heli karo waajib wey inuu sameeyo waa inuu labadiisii cawro inuu asturto aw amase axadihimaa aw amase kaafi axadihimaa labadii cawro midkood wax ku filan ayuu heli karaa labadii cawro midkood mid ku filan uu heli karaa yacnii maradan uu heli karo labadoodii caw labadii cawro labaduba ma wada asturi karto marada maro aada u yaruu helay ama waxay u asturi kartaa meesha uu ka kaadiyo ama waxay u asturi kartaa meesha uu ka saxaroodo labadii ma wada heli karo see yeel yaa la hormarin sharciga meesha laga kaadiyo miyaa la saari qaybtan yartaa u heray mise dabadaa la saari see la yeeli fa yuqadimu wuxuu hormarinaa qofku oo waajib ah rajulan aw hayra ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo waxaa waajiba inuu hormariyo qubulahu qubulkiisu hormarina qubulku waa meesha laga kaadiyo leannu isagaa aada u foolxumo isagaa afxasha labadu waa isla cawro kana daran labada cawro meesha qubulka ah ee laga kaadinayo isagaa afxash ah oo sii cawranimo badan wey oo xagga cawrada sii daran marka kaa in la hormariyo xagga asturka ayaa waajib noqonaysa wayazuru wayazuru qofku galuus ayuu u samaystaa qamiisahu qamiiskiisii galuus ayuu u samaystaa waa waajib bimacnaa masaladan sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye haddaad doonayso qamiis keligii wax surweela ma lahan tusaale ahaan surweel ma sidatid kastooma ma sidatid qofku wuxuu doonay qamiis keligiis inuu ku tukado waxaa waajib ku noqonaya galuusmankan inuu xirto galuuska qamiiska badhamadaa inuu u xiro waajib amaa qamiiskii hadduu galuusmankiisii wada furan yihiin hoosna wax maraa uusan ka haysan dee markuu rukuucayo iyo cawradiisii o dhan banaanka cawradiisii oo dhan banaanka marka hadduusan mara hoos uu ka haysto aysan jirin oo qamiis keligii uu ku tukanayo inuu meeshan ka xirto galuusmanka uu u xiro waajib aw amase hadduusan galuus xidhanaynin yashuddu qofku wuxuu xidhanaa wasadahu wasada alqamiis ama qamiiska dhex bartankiisa waxaa ku xiro hadduusan walba galuuska xidhanaynin qamiiska dhex bartankiisii waxaa ku xirto suun iyo maro iyo wax la mid ah xudunta ha ku xirto si cawradii aan meesha looga arkin cawradii aan looga arkin in kaanat hadday tahay cawratuhu shaksiga cawradiisii tadharu cawradu mid muuqanaysa minhu min alqamiis haddii qamiiskii cawradu ay ka muuqanayso waa inuu dhexda xirto marba haddii cawradiisi la arkayo inuu dhexda xiro way qamiiskii sun iyo wax la mida waa inuu ku xiro fii rukuucin fii xaalati rukuuc xaaladda rukuuca haddii cawradiisii ay muuqanayso aw hayrihi hayri rukuuc ama rukuuca hayrkiis haddii cawradiisi ay muuqanayso markuu rukuuco cawradiisii haddii la arkayo ama rukuuc la-aan cawradiisii la arkayo waa inuu qamiiska dhexda sun iyo wax la mida inuu ku xiro waajiba الشharد شhardiga شhardigaasoo الtaasicu ee sagaalaad اstiqbaalu الqiblati اstiqbaalu cayni الqiblati cayn waxaa loola jeedaa bimacnaa nafsi الqibla qiblada nafteeda in la qaabilo way shardiga sagaalaad shuruudda ayuu sheekhu weli ku dhex jiraa shardiga sagaalaad waxaa shardiga qofku qiblada inuu jeesto hadduusan qibladiiba uusan u tukan ee meel kale uu usii jeesto salaaddii ma ansaxayso waa lilkhabari saxiix xadiidkii saxiixa ahaa annahu nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi sallaa ragcatayni fii wajhihaa nebigu sala allahu calayhi wasalam laba ragco ayuu wuxuu u tukaday dhinaca qiblada dhinaca qibladu laba ragca u tukaday wa qaala nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi haadihi alqibla waa ishaaratan ila alkacba haadihi kacbadan alqiblatu kacbadan ayaa qibladii ah ayuu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam wa khabaru xadiiska dhahaya maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla yacni bari iyo galbeed inta u dhexaysoo dhan waa iska qibla xadiiska dhahaya maxmuulun xadiiskaas waxaa lagu xambaari calaa ahli اlmadiina dadka ahlulmadiina jooga ayaa xadiiskaa loola jeeda leannu qofku markuu joogo magaalada madiinatulmunawara markuu joogo dhinaca bari waxaa uga aadan xabaalaha baqiic xabaalaha baqiic ayaa waxay uga aadan yihiin dhinaca bari oo dhinaca bari salaadda uma tukanayo dhinaca bidixdiisana yacni markuu sidaas u jeesto oo kacbada xaggeeda ugu jeesto dhinaca bidixdiisa waxaa ka xiga bariyaa ka xiga qubuurihii baqiic dhinaca midigtana waa qorax dhici dhinaca dhabarka ugu aadanna waa baytulmaqdis oo dhinacii yacni waqooyiw meesha qofka madiino jooga wejigiisa ku aadanuu salaadda u tukanayo waa koonfur januub marka xadiiskan dhahaya mashriq iyo maqrib inta u dhexaysa bari iyo inta u dhexaysa galbeed waa qiblo xadiiska dhahaya waa qofkii madiino jooga qofka madiino jooga marba hadduu u jeesto dhinaca koonfurta halkaasaa qiblo u ah waa mashriq iyo maqrib inta u dhexaysa amaa qofkii magaalada madiinatulmunawara aan joogin qofkaasi inuu u jeesto caynulkacba kacbada caynteeda inuu u jeesto waa waajib lannu caynulkacba marka la leeyahay kacbadu mar walbaba meesha adduunka qariiradda adugu aada joogto ama jihada aada joogto meesha ay kaaga beegan tahay ayaad u jeesan waxaa dhici karta mararka qaar kacbadu inay kaaga beegan tahay dhinaca waqooyi sida soomaaliya markaanu joogno oo kale waxaa dhici karta waddamo kale markaad tegtid in loo tukanayo dhinaca koonfur ay kacbadu kaaga beegan tahay sida madiine qofka jooga oo kale magaalada madiinatulmunawara madiinatulmunawara qofka jooga koonfuruu u tukadaa ee waqooyi uma tukado leannahu waqooyi waxaaba ka xiga baytulmaqdis iyo dhinaca shaam iyo falastiin ayaa uga aadan waqooyiga marka mar walbaba qibladu qofku meesha ay uga kacbadu meeshaay uga aadan tahay ama koonfur ha noqdo ama waqooyi ha noqdo meeshaasuu u tukanaa qofku mar walbaba waa meesha kacbadu ku aadan tahay ashardu taasi istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda إلا في صلاة شدة الخوف إلا في حال صلاة شدة الخوف cabsida daran salaadeeda salaada xaaladeeda maahan markii cabsi daran ay jirto oo gaalkii aada eryanayso oo jihaad aada ku jirtid ama isagii gaalka uu ku eryanayo ama tuug iyo balaayo shaydaan uu ku eryanayo ama adigaa tuuggii eryanayo waa cadow uun cadow xaaladiisaa lagu jiraa xilligii salaadana waa la joogaa meesha aada gaalka u eryanayso ayaa qiblo ku ah hadday dhinaca mashriq ay tahay dhinaca loo ordayo halkaasaa qiblo ku ah dhinaca qoraxdhaca haddii gaalka aada u eryanayso halkaasaa qiblo ku ah adoo ordaya orodkaasna oo daruuro ahaan waa macfisu waa la cafin wa ilaa fii nafli safari safarka sunnadiisa maahan safarkaasoo almubaaxi ee la banneeyey laba xaaladood ayaa sharcigu banneeyey in qiblada laga sii jeesan karo labada xaaladood mid sheekhu inoo soo sheego waa markii cabsi ay jirto oo jihaad aad ku jirtid ama yacnii qof kaleo cadow ah oo dagaal aada kula jirto tuug iyo qof kaleo kusoo weeraray oo saa'il ah aada dagaal kula jirtid xaaladaa meesha aada tuugga u eryanayso ama gaalka aada u eryanayso meeshaasaa qiblo ku ah meeshay doontaa noqoto xaaladda labaad waxaa weeye waa markii safar mubaaxa aada geshid safar diintu ay ogoshahay markii aada geshid safar ganacsi ah ama safar dalabul cilmi ah ama safar qof kale yacni adduunyo kale aada ku raadsanayso oo aan xaaraan ahayn safarkaa qofku hadduu galo salaadda uu tukanayana ay tahay salaad sunno ah marka meesha gaadiidku aada u saaran tahay ama gaari ha noqdo ama faras ha noqdo meesha gaarigu u socdo ama faraska uu kula socdo ayaa qiblo ku ah marba haddaad musaafir tahay salaadda aada tukanaysana ay tahay salaad sunno ah waa shardi salaaddu inay tahay sunno shardiga tusaale ahaan waxaad u yani safarkaagu uu ku beegan yahay dhinaca bari ayaad u socotay dhinaca bari ayaa qiblo ku ah marba haddaad musaafir tahay salaadda aada tukanaysana ay tahay salaad sunno ah meesha aada u jeedo ayaa qiblo kuu noqonayso liannahu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii anas wuxuu ahaa kaana yusallii calaa raaxilatihi nabiga sala allahu calayhi wasalam daabaddiisa isagoo saaran ayuu ku kor tukan jiray sunnooyinka fi safar safarka daabaddiisa ku tukan jiray hayra almaktuuba waa salaadaha aan faradka ahayn xayumaa tawajahad bihi meel kasta oo daabaddu ula jeesato uu isaga tukan jiray nabigu sala allahu calayhi wasalam marba haddii salaaddu aysan waajib ahayn amaa salaadda waajibkaa xilligeedii markii la gaaro waa inaad daabadda ka soo degtid oo si caadi aada u tukatid waajib labadaas xaaladood ayaa laga tegi karaa qiblada fain kaana fii marqadin sheekhu marka wuxuu ka hadli sunnadii lagu tukanayay xaalatu safar daabadda daabadda lagu tukanayo habka loo tukanayo ayuu sheekhu faahfaahino wuxuu ku leeyahay fain kaana shaksigu hadduu yahay fii marqadin makaanu jiif dhexdiisa hadduu yahay aw fii safiinatin ama doon dhexdeeda hadduu yahay doon uu saaran yahay atama rukuucahu shaksigaa sunnada tukanaya rukuuciisii wuu taam yeelaa wa sujuudahu sujuuddiisiina wuu taam yeelaa wastaqbala wastaqbala alqiblata wujuuban qibladiina hadda wuu qaabilaa wuu u jeestaa maxaa yeelay jaanis uu haystaa jaanis ayuu qofkaasi haystaa masalada sheekhu uu ka hadlayo waxaa weeye waa markii yacni daabaddii waa lagu sunnaysan karaa maadaama sharcigu uu yihi habka daabadda loogu tukanayo waxaa weeye wuxuu ku yidhi fain kaana fii marqad makaanu jiif dhexdiisa hadduu shaksigu yahay makaanu jiif maxaa loola jeedaa waa meel jaanis oo uu ku seexan karo daabaddii waa sida hawdajka oo kale hawdajka waxaa la yidhaahaa yacni ratiga oo kale haweenka marka la fuushiinayo oo la saarayo meelaa loo firaashaa ratiga dushiisa waa meelay hadday rabto gabadhu ay iskaga seexan karto dee haddii xaaladii hurdadu ay ka timaadaba ay seexan kartay ratigaa dushiisa gabadhu markay ku sunnaysanayso waa inay rukuucii iyo sujuuddii ay dhammaystirto si caadi ay dhammaystirto waxaa laga hadlayana waa salaad sunno ah amaa waajibkii waa in la soo dego waajibka dhulka in la yimaado marka qofku hadduu ku tukanayo meelba uu ku hurdi karo hadduu yahay meesha yacni daabadda ah waa inuu rukuucii dhammaystiro waa inuu sujuuddii dhammaystiro waxaa la miduu ku yidhi sheekhu aw fii safiinatin ama dooniyuu ku dhex dukanaa dooniyuu saaran yahay atama rukuucahu wa sujuudahu rukuucdiisii sujuuddiisii inuu dhammaystiro waa waajib qibladiina wastaqbala alqiblata wujuuban qibladan markaa inuu u jeestana waajib wey walow salaada sunnaba ha noqoto maadaama jaanis uu haysto waa qof meel iska hurdi kara socdow kii ma aha darawalka ahayo waday ma aha oo gaadiidka waday waa qof meel gabar hawdaj saaran ama nin hawdajkaa saaran ama ninkii doonida saarnaa waajib weeye markaa dhinaca qiblada inuu sunnadii ula jeesto waa litayasuri daalika calayhi maxayna way fududahay inuu qiblada markaas uu u jeesto wa maxalu daalika masalada marka la leeyahay qiblada in loo jeesto doonta waa waajib marka la leeyahay fii gayri musayiri safiina waa qofka doonida wada qofkaan ahaynaa laga hadla amaa darawalkii doonida waday ee darawalkaas doonida hadduu wado meeshuu u socdaa qiblo isaga ah doontii isagoo wada meeshuu u socda waxaa laga hadlaya waa rakaabkii doonida saaraa rakaabka doonida saaran inay qiblada sunnada ula jeestaan waajib wey amaa darawalka doonida wada meeshuu u wado doonida ayaa qiblo u ah isaga halkaas wey midda kale isaga haddana waxaan suurtagalka ahayn inuu yacni rukuuciyo sujuuddii uu dhammaystiro darawalkii doonida suurtagalka maaha leannu hadduu rukuuciyo sujuuddii sidan u hoobto waxaa dhici karta khalal iyo nusqaan inay ku timaado doonidii oo dhibaata ay ku timaado wain lam yakun shaksigu hadduusan ahayn fii marqadin makaanu hurud dhexdiisa hadduusan ahayn meel jaanis in lagu jiifta ah ma saarna qofkii walaa safiinatin doonin dhexdeedana ma aha maalan wuxuu saaran yahay faras oo kale faras dushiisii laguma hurdi karo rukuuciyo sujuud laguma dhammaystiri karo fain kaana shaksigu hadduu yahay raakiban qof daabad saaran hadduu yahay istaqbala qiblada wuu qaabilaa fii ixraamihi fii xaalati ixraamihi xaaladda xirashadiisa faqad oo kale ah ayuu qiblada u jeesanaa markuu xihanayo ayuu qiblada u jeesanaa bis markuu salaadii xirto allaahu akbar yihaaho masalada laga hadlayo waxaa weeye qofkii faras uu saaran yahay faras meel marqada ma aha oo lagu jiifan karo oo lagu hurdi karo salaada markuu xihanayo waa salaada sunnada waxa laga hadlay salaada sunnada markuu xihanayo allaahu akbar waa inuu qiblada uu u jeesto markuu xirto meeshii bari uu u socday faatixada isaga sii akhristo ha ka jeesto qiblada hadduu doono laakiin xaaladda uu xihanayo waa inuu qiblada ula soo jeesto markuu qiblada la leeyahay ha ula soo jeesto salaada markuu xihanayona insahula waa hadday ufududaato insahula alistiqbaal qiblada qaabilideedu calayhi cala araakib qofka daabadda saaran waa hadday u sahlanaato qiblada qaabilideedu isaga naftiisa hadday ku adkaato qiblada inuu u jeesto meeshuu u socdaa qiblo u ah wa dariiquhu shaksigan raakibka ahee daabadda saaran waddadiisa meesha waddada uu u socdo ayaa qiblatu qiblatu raakib ninkan daabadda saaran meeshaasaa qiblo u ah waddadiisaa qiblo u ah fii baaqi salaatihi salaati raakib qofkaa daabadda saaran salaadiisii salaaddaa baaqigeedii dariiqa iyo meesha u socdaa qiblo un ah fii baaqi salaatihi maxaa loola jeedaa xilliguu xihanayay maxaanu nidhi waa inuu qiblada u soo jeesto markuu allaahu akbar yidhaha ka bacdina dariiqa iyo meeshu u socdo aa qiblo u ah saasuu ula jeeda xaalatu rukuuc iyo xaalatu sujuud markii la gaarana muxuu sameey wayuumi ugu ishaaraa birukuucihi wa sujuudihi birukuucihi qofkii raakibka ahi oo faraska daabadda saarnaa rukuucdiisa waa ishaari wa sujuudihi sujuuddiisana wuu ishaari wayajibu waxaana waajibaya kownu liimaa'i ishaaridda ahaanshadeedoo bisujuudi sujuudda markuu ishaarayo akara mid badan inay noqoto ishaariddaas xoogaa waa inuu aada u soo raariciyo xaalad sujuud madaxa madaxa waa inuu aada u raariciyo yani wuxuu ka hadlaya waxaa weye sheekha qofkii daabadda dusheeda ku sunnaysanay daabaddii dusheedii ayuu ku sunnaysana xaalatu rukuuc madaxuu xoogaa qof rukuucayuu iska dhigi madaxuu xoogaasaan usoo raarici xaalatu sujuudna sheekhu wuxuu ku yidhi raaricintii madaxa wuxuu ka dhigi akara mid aad u badan aaduu usii raaricin waxaa laga hadlaya waxaa weeye waa sunnadii lagu tukanayo daabadda dusheedii xaalatu safar masaladaanu ka hadlayno taas wey marka mushkilada meesha taagan waxaa weye sharcigu wuxuu ku bari oo uu kuu suuraynaa adigoo musaafir ah oo jaaniskuba kugu yaryahay oo gaadiid saaran ayaa waxaa laguu tilmaamaa habkii aada u sunnaysan lahayd dadkiina iyagoo gaadiid aan saarnayn oo dhulkoodii jooga oo muqiim iska ah oon safar aan ahayn ayaysanba sunnadii xataa tukanayn nebiguna sala allahu wasalam wabaaraka caleyh saan soo qaadannay sunnooyinkii uu tukan jiray iyo rawaatibtii wuxuu ku ilaalin jiray daabaddii isagoo saaran oo faraskiisii saaran oo daabaddiisii saaran ayuusan sunnadii ka tegi jirin nabigu sala allahu calayh wasalam marka qofkan sharcigu la hadlaya waxaa weeye waa qof multasim ah oo sharciga ku dhegan oo ilaashanayo waajibaadka siduu u ilaaliyo ayuu sunnooyinkana u ilaalina marka isagoo safar ku jira ayuu rabaa xataa gaadiidka isagoo saaran sunnadii ma baajinay qofkaasi qofka laga hadlayo wain kaana hadduu yahay qofka musaafirka ah maashiya qof lugeynaya hadduu yahay oo iska socda qof lugeynayo daabad baan saarnayn oo iska socda hadduu yahay istaqbala alqiblata qofkaa lugeynayo musaafirka ah qibladuu qaabila fi lixraami fii xaalati lixraam xaaladda xidhashada qibladuu qaabila wاlrukuuci wa fii xaalati rukuuc xaaladda rukuucana qibladuu qaabila wاsujuudi wa fii xaalati sujuud xaaladda sujuuddana qibladuu qaabila wاljuluusi wa fii xaalati اljuluus fadhiga xaaladiisana qibladuu qaabili fadhigaasoo beyna الsajdatayni labada sujuudood u dhaxeeya u qaabili macnaa masaa'ilkan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii waa lugeynaa hore waxaanu usoo faahfaahinay qofkii daabadda ama gaadiidka saarnaa habka uu u sunnaysanay qofka lugeynayo doonayana sunnadiisii inuusan ka tegin see u sunnaysan wuxuu ku leey sheekhu qofku hadduu iska lugeynayo qibladuu u jeesanaa afar xaaladood afar xaaladood inuu qiblada u jeesto waajibo kow sunnada markuu xihanayo allahu akbar waa inuu dhinaca qiblada u xirto allahu akbar markuu yihi faatixadii meeshuu u socda isaga socda meeshuu u socdo ayaa qiblo isaga ah meeshuu u socdo ayaa qiblo isaga ah xaalatu rukuuca la gaaray haddana ha soo jeesto ha soo kala wareego haddana dhinaca qiblada ha usoo jeesto tan saddexaad xaalatu sujuudaa la gaaray qiblada ha usoo jeesto tan afraad fadhiga rabikfirli markii la gaarana waa inuu qiblada usoo jeesto afartaas xaaladood qiblada usoo jeesta inta kalena meeshuu u socdo ayaa waxay u noqonee qibladeeda waman sallaa qofkii tukada fi lkacbati kacbada dhexdeeda qofkii jaanis ilaahay u siiyo inuu kacbadii dhex galo oo kacbada dhexdeeda uu ku tukado oo wastaqbala qaabila min binaa'iha binaa'i lkacba kacbada dhismaheedii shaakhisan shay-an shay qaabila shaygaasoo shaakhisan ee koreeya shay koreeya oo soo taagan ayuu dhismihii kacbada ka qaabilay shaygaasoo haabitan ee sugan oo kacbada ku dhegan shaygaasoo qadra huluseey diraacin dhudhunka labadiisa hulus qadarkiisa oo kale ah markii dhudhunka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood oo dhudhunka ka mid a shay la eg ayuu qaabilay oo sutra uu ka dhigto kacbadiiuna ku dhex jiraa saxad salaatuhu shaksigaa salaadiisii way ansaxday oo masaladan sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan qofkii wuxuu jaanis ilaahay u siiyey kacbadiiba inuu dhex galo kacbadu waa qol oo kale waa la dhex geli karaa qofki ilaahay jaanis u siiyo albaabay leedahay qol yar oo kale way albaabya albaabkiiyaa ka gashay dhexdeediiaad ku tukatay kacbada dhexdeed markaad ku tukanayso haddii albaabkii uu kuu ballaqan yahay albaabkii hadduu kuu ballaqan yahay wax dhulka yacni kacbadii ku dhegan oo saa usoo koreeyo taaganna uusan jirin dhinacii albaabkana aada ula jeesato albaabkiina uu ballaqan yaho wah uu yahay xaggee qaabishay su-aasha isweydiinaysa waxaa weeye meesha aada qaabishay waa xaggee oo wejigaa ku beega waa hawo cidlaa sooma leannu kacbada gidaarkeedana waa gidaar meeshan maahana waa yani meeshii albaabka qaawneed meel qaawan oon gidaar ahayn oo albaabkii aada furtay ayaad u jeesatay meesha aada qaabishay waa hawo cidlaa marka kacbo uma jeesan wuxuu ku yidhi marka sheekha waa inuu qofkaasi raadsado shay dhudhunkaas oo saddex meelood loo qaybiye labadiisa meelood soo taagan waa inuu shaygaas qaabilo u jeesto oo weliba kacbadii ku mudan shaygaas hadduu marka shay kacbadii ku mudan oo qadra ulisay diraacina qofkii uu u tukado xaggiisa maxaa imanaya kacbadii qayb ka mida xaggeedii inuu u tukaday ayaa imanaysa marka idan marka salaaddiisii saxiix kacbadii qayb ka mida ayuu salaaddii la qaabilay maadaama shay taagan oo kacbadii ku dhegan uu xaggiisii uu u tukanayo amaa shaygan hadduusan jirin albaabkiina uu ballaqan yahay oo meel cidlah way meeshaad u jeesatay marka kacba uma aadan jeesat kacbadii waad ku dhex jirtaa laakiin wejigaaga maxaa kaa xiga hawo cidla ah salaaddii baatil wey markaas baatil wey markaas salaaddii waman shaksi shaksigaasoo amkanahu shaksigii uu u suurto galay mushaahadatuhaa mushaahadatu lkacba kacbada aragtideedii waa qof kacbadiiba u jeeda oo arkaya lam yuqallid ma saarsan karo hayrahu hayrkiis ma saarsan karo qof kale hadalkiisa ma yeelayo de kacbadii haddaad indhaha ku hayso hebelow kacbadii aawo iyo kacbadii bal ila qiyaas iyo ma jirto oo sida gidaarkan oo kale kacbadii kuugu muuqata sida gidaarkan oo kale kacbadii haddaad ugu jeedo maxaadba qof wax ka weydiinba maxaad qof hadalkiisa ku fali marka adaa ujeeda marka martabadaas waxaa la yidhaha waa aclىa maraatib الاstiqbaal darajooyinka kacbada lagu qaabilo darajada ugu sarraysa darajada ugu sarraysa waxaa weeye waa aragti adigoo indhaha ku haya kacbadii de kacbadii haddaad indhaha ku hayso sida gidaarkan aad indhaha ugu hayso oo kale yaadba qof wax ka weydiinba weydiinba uma baahni kacbada toos u qaabili waman shaksiga shaksigaasoo amkanahu u suurto galay mushaahadatu waa mushaahadatu alkacba kacbada aragtideedii lam yuqallid hayrahu hayrkiis ma saarsado ay lam yaakhud biqowli axad qofna hadalkiisa ma qabsanayo qofku hadalkiisa qabsanayo male wain kaana mukhbiran can cilmi qofkaasi haba noqdo qof wax uga sheegaya cilmi anaa og kacbadii dhahaya ma yeelayo waxba kama yeelayo bal laa budda min mushaahadatiha kacbadii inuu arko waa laga maarmaan hadduuba arki karo kacbadii hadduu arki karo inuu arko waa laga maarmaan aw masihaa ama inuu taabto waa laga maarmaan binisbati lilacma hadduu qofka kacbada agteeda ku dukanaya indhoolay uu yahay qof kale ii sheeg ma dhahayee haddii u suurto galayso inuu taabto inta taabto allahu akbar uu leeyahay iyo man fii dulmatin iyo qofkii mugdiga ku jiray oo kale qofkii mugdiga ku jiray kacbadii waa inuu taataabto ilaa kacbada agteedii ayuu jira markuu hubsado inay waxaanay kacbadii yihiin allahu akbar wey waa liifaadati alyaqiin ilaa qofkaasi wuxuu faa'iidaysan yaqiinuu haystaa yaqiinuu haystaa falaa yarjicu ilaa gayrihi maca qudratihi calayh isagoo yaqiin awood u leh qof kale hadalkiis ma qabsanayo fain cajaza hadduu ka caajisay can cilmiha kacbadii cilmigeedii waa ka caajisay oo waxbaa u dhexeeya gidaaro fara badan iyo dhismo fara badan iyo waxbaa u dhexeeya asaga kacbadii ma arki karo akhada wuxuu iska qabsan wujuuban biqowli hiqatin ay biqowli mawhuuqin qof lagu kalsoon yahay hadalkiisa ayuu qabsana walaa farqa bayna arijaali waannisaa fii masalati اlkacba masalada kacbadana farqi ma laha rag ha noqdo qofka u sheegayo lagu kalsoon yaho dhahaya kacbadii wataa anigaa o kacbada halkaa u jeeso ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo farqi ma laha qof uun lagu kalsoon yahay hadalkeedu qabsa hadduusan kacbadii arki karin qofkaas oo yukhbiruhu shaksiga uga warbixiya can cilmi cilmi xaggiisii uga warbixiya qof cilmi haysta cilmiga maxaa loola jeedaa can mushaahadatin licayniha waa qof dhahaya kacbadii anaa arkay adiga haddaysan kuu muuqanaynin oo gidaarey wax badan ay kaa xigaan anaa kacbadii hadda soo arkay waatanaa halkan halkan u jeeso waa qof lagu kalsoon yahay uu qabsan hadalkiisa lianna khabarahu qofka lagu kalsoon yahay hadalkiisa aqwa min alijtihaad inuu qofku qiyaas qiyaas uu sameeyo qof kana ka fiican lagu kalsoon yahay inuu wax qiyaaso falaa yacdilu uma leexanayo ila alijtihaad inuu dadaal iyo qiyaas sameeyo maca qudratihi calaa aqwa minhu min alijtihaad ijtihaadkii wax ka awood badan hadduu qofku haysto ijtihaad iyo qiyaas ma aqbalay lanna qof lagu kalsoon yahay oo khabradii kacbadii cilmigeedii iyo aragtideedii haya ayaaba dhahaya waatan kacbada wa milu waxaa la mida almukhbir can cilmi qof dhahaya kacbadii anigaa soo arkay halkan way u jeeso waxaa la mida ru'yatu mixraab ayaa la mida mixraab maxaariibta muslimiinta ka mida hadduu qofku arkayo waa maxaariibta masaajidda mixraab ka mida hadduu u jeedo mixraabkaasoo lam yudcan fiihi aan la durin mixraab aan la durinoo bimacnaa acni waxaa weeye waa acni min caalimin caarifin bilmawaaqiit qof yaqaana xidigaha iyo falaga iyo mawaaqiidda yaqaana mixraab uusan durin hadduu arko mixraabkaas wuxuu la mid yahay khabaru mawhuuq bihi qofkii lagu kalsoonaayo u dhahaya kacbada anigaa soo arkay mixraabkana la mida haddii mixraabka qof caalima oo duray uusan jirin oo weliba cilmiga mawaaqiidda yaqaana qof cilmiga mawaaqiidda iyo xidigaha iyo kala yaqaana duruqu اlistidlaal yacni habka loo deliishado mawaaqiidda qof yaqaana hadduusan wax ka sheegin mixraabka mixraabkaasa wuxuu la mid yahay almukhbir almawhuuqu bihi qofkii mawhuuqa ahaa ayuu lamid wain kaana mixraabku haba ahaado bibeladin sagiir magaalo yar iyo tuulo yarba ha ku yaalo mixraabku tuulo yar xataa hadduu mixraab ku yaalo masaajidka mixraabkaasaad isaga kalsoonaan haddii aan la durin oo qof caalimaho mawaafiiqda yaqa- mawaaqiidda yaqaana hadduusan durin laakiin yushtarad waxaa la shardin an yaktura inuu farabato daariquuhu daariqu lmixraab mixraabkaas dadka soo maray oo ku dukaday waa inay dad badan yihiin mixraabku markuu magaalo yar ku yaallo ama tuulo uu ku yaallo meel dad badan ay mareen oo dad badan ay ku tukadeen oo intaasoo culamaa intay mareen salaad ay ku tukadeen qof caalimah oo weyn oo mawaaqiidda yaqaanoo durayna uusan jirin waad qabsan kartaa muxuu ku darajo yahay almukhbir almawhuuqu bihi qofkii mawhuuqu bihiga ahaa oo lagu kalsoonaa ayuu mixraabkaasi uu ku darajaya wa qowlu hiqati waxaa kaloo mixraabka la mida isaguna qof lagu kalsoon yahay hadduu ku yidhaaho ra'aytu akara almuslimiina yusalluu ilaa hadihi aljiha waxaa kaloo mixraabka la mida qof hadduu ku yidhaaho war muslimiinta waxaan arkayay intooda badan halkanay u jeesanayeen halkaasay u tukanayeen waa qabsanaya asna mixraabkii uu la mid yahay mixraabkii ayuu la mid yahay aw ilqudbu haahuna ama wuxuu ku yidhi qudbu shimaaliga xidiga la yidhaaho waa xidiga waqooyi ka soo baxa qudbu shimaali oo kacbada ku beegan qudbu shimaali halkan weeyuu ku yidhi waad cuskan wey waalmusalli qofka tukanayana yaclamu wuxuu og yahay dilaalatahu cala alqibla qudbu shimaaliga xidiga qudbu shimaali inuu qiblada tusiyana wuu og yahay amaa gayru hiqa qof aan lagu kalsoonayn kalfaasiq wasabiyi saqiirkii falaa yuqbalu khabaruhu qofkaa warkiisii ma la yeelayo marka fain faqada hadduu waayo biqowli hiqatin uu qabsadaa ninkaasoo yukhbiruhu shaksiga uga warrama can cilmin cilmi uga warrama fain faqada hadduu waayo ahiqata qofkii lagu kalsoonaa wuu waayo kacbadiina ma arki karo mixraab ma hayo oo aan la durinna ma hayo qof mawhuuqahoo lagu kalsoon yahana ma hayo ijtahada wuu dadaalaa biddalaa'ili daliilyaalkuu ku dadaalaa daliilyaalka daliilyaalka qiblada way badan yihiin daliilyaalka qiblada ayuu ku dadaalay allatii tadullu calayha cala alqibla daliilyaalka qiblada tusinaysa ayuu ku dadaalay wahiya kaiiratun waxyaalaha qiblada astaanteeda iyo adiladeeda way fara badan yihiin wa adcafuhaa waxaa ugu daciifsan alriyaax dabaylaha waa lagu qiyaasaa meesha yacni qibladu ay kaa jirto wa aqwaaha waxaa ugu xoog badan alqudbu xidiga la yidhaha qudbu shimaali ayaa ugu xoog badan xidigaas qudbu shimaalina marna waqooyiyu yacni qofka ka xigaa mar walba waa waddanka uu joogo inuu qofka uu fiiriyo marna dhinaca waqooyi ayuu qofka uga aadan yahay mar waxaa laga yaabaa inuu maaragtahay gadaalba uu kaa xigo gadaal inuu kaa xigo ayaa dhici karta marka mar walbaba yani waxaad fiirinaya waddanka aada joogtid walidaalika sheekha wuxuu ku leeyahay wahuwa cinda alfuqahaa xidigan qudbiga la yidhaaho fuqahada agtooda najmun sagiir waa xidig yar fii banaati nacshi suqraa xidigaha laysku yidhaaho banaati nacshi suqraa xidigahaasuu ku dhex jiraa bayna alfarqadayni waaljadyi wuxuu u dhexeeyaa xidigaha la yidhaho farqadayn iyo xidiga la yidhaaho jadyi ayuu u dhexeeyaa qudbu shimaali wuxuu ku beegan yahay kacbaduu ku beegan yahay wayakhtalifu xidigaas qudbu shimaali waa iskhilaafaa biikhtilaafi alaqaaliib gobollada iyo wadamada qofka uu joogo isku khilaafay fa fii misra qofka masr jooga yakuunu xidigu wuxuu noqonaa khalfa uduni lmusalli alyusra qofka dukanaya dhegtiisa bidixda ah gadaasheedu ka xiga dhegta bidixdaa gadaasheeduu xigaa oo marka masr joogtay qudbu shimaali halkaasuu kaa xigsan wa fi lciraaq markuu qofku joogana yakuunu xidiga qudbiga wuxuu noqonaa khalfa alyumna yacni dhegta midigta ah gadaasheeda ayuu qofku ka xigi wa fii akar اlyaman yaman inta badanna qubaalatahu xidigu wuxuu uga aadan yahay qofka meesha qaabilkiisu uga aadan yahay mimaa yeli jaanibahu alaysar oo xoogaa xiga dhinaca bidixda ah dhinaca bidixda wejiga oo wax yar dhinaca bidixda xiga ayuu kaaga beegan yahay dhinac markii la yidhaha yaman soomaaliduna waxay raacsan tahay agtarkooda aqaaliintooda waxay raacsan yihiin yaman yaman oo markaa waxaa weeye qudbu shimaaliga oo wax yar dhinaca bidixda wax yar uu kaaga beegmayo halkaas weeye meesha yacni qiblada soomaaliya qofku hadduu joogo waxaa marka kutubta shaaficiyadu ay ka hadlaan bahashan la yidhaaho beytulibrada ayay ka hadlaan kutubta culimmada shaaficiyada beytulibrada waxaa weeye waa wax yar qalab yar oo wareegsan oo tilmaan iyo astaan u ah yacni qiblada tilmaamaysa qofkii yaqaana kayfiyada iyo qaabka loo adeegsado oo loo isticmaalo tusaale ahaan baytulibrada kutubtii horena waanu ku soo qaadanay waan ku soo sheegnay muqdisho qofku hadduu joogo lambarka wuxuu saari lambar labo ayuu saari markii muqdisho uu joogo lambar labuu saari markaasuu fallaarta hooseysa ayuu dhigi fallaarta hooseyda meeshay u jeesato halkaasaa marka qibladii mar walbaba kuu noqonaysa oo midda haabitka o dhaqdhaqaaqi fallaarta hoose lambarka labana waa ku aadin baytulibradaas marka xukunkeeda kutubta shaaficiyadu waxay iskugu khilaafeen martabadee joogtaa martabatlijtihaad miyay joogtaa mise waxay joogtaa martabatu almukhbir can hiqa qof lagu kalsoon yahay oo war kuu sheegay oo kale miya bahashaas mise waa martabat اlijtihaad oo qiyaas qiyaas iyo malomalow wuxuu leeyahay qalyuubi sheekhan la yihaaho oo aimada shaaficiyada ka mida waxaa fii martabati اlmukhbir waxaa ah beyt اlibra almacruufa alatii sanacahaa caarifun hiqa wuxuu leeyahay imaam alqalyuubi xaashiyadiisa wuxuu ku leeyahay bahashan beytulibrada la yihaaho oo uu sameeyey qof yaqaana adilada qiblada oo lagu kalsoon yahay waxay la mid tahay martabatu alkhabari اlmowhuuq qofkii mukhbirka ahay oo lagu kalsoonaa darajadiisa way wariye beytulibrahaas laakiin imaamu rimli raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay bahashan la yihaaho beytulibrada yajuusu اlictimaadu calaa beyt اlibra liifaadatiha addanna wuxuu leeyahay rimli isagu beytulibraha qiblada waa lagu qiyaasi karaa liifaadatihaa addanna waxay laakiin faa'iideynayaan malo ee yaqiin ma aha yaqiin ma ahane waa malo haddii meesha ay ku tiraa halkaasaa qibladu u jeedaa inay been sheegtana waa suurtagalu ku leeyahay been inay sheegtana waa suurtagalu ku leeyahay imaamu rimli raximah اllahu tacaala baynamaa sheekhan qalyuubi isagu uu leeyahay waa fii martabati almukhbir almowhuuqi bihi yacni been ma sheegaysu isagu leeyahay qofkii lagu kalsoonaa warkiisay la mid tahay alxaasil marka qofkaa beytulibraha yaqaana habka loo isticmaali karo xilligii qibladii hadduu ku wareero uu yidhaha qibladii maxagganay jirtaa maxagganay jirtaa way bannaan tahay inuu qabsado oo uu cuskado laakiin mar walbaba waa inuu qofku caarif yahay oo habka loo deliishanayo iyo lambaradeeda iyo waxa waa inuu yaqaano amaa qofku hadduusan bahasha istidlaalkeeda iyo howsheeda uusan garanayn wuxuu markaas de mar walbaba ka kaafinayo oo hawsheedaba ka kaafinayo maxaariibta muslimiinta oo aan la durin oo qof caalim oo cilmiga mawaaqiidda yaqaana uusan durinin kaasaaba ka kaafinayo oo laysku waafaqsan yahay inuu la mid yahay martabat اlmukhbir almowhuuqi bih fain cajaza qofku hadduu caajisay licamaahu liأjli camaahu indhala-aantiisii dartiis hadduu ka caajisay can اlijtihaad inuu qibladii ku dadaalo qiyaas uu bixiyo waa indhale iyo dabayl iyo waxba uma jeedo qudbu shimaali iyo waxba ma arki karo aw amase camaa basiiratihi liأjli camaa basiiratihi ama qalbigiisa indhala-aantiisa dartiisa uga caajisay ama indhahan caadigaa way u caafimaad qabaane laakiin qalbigiisa iyo fahamkiisa ebra adiladii ma fahmayaa loola jeedaa waa jaahil laa yafhamu adilaة اlqibla waa qof iska daahilo adilaة اlqibla iyo اجtihaad iyo waxba aan garanayn fainahaa laa tacma absaar walaakin tacma اlquluub alatii fi suduur waaka ilaah yiri indhahan yani inay qofka ka dhacaan waxaa ka mashaakil badan oo ilahay leeyahay indhaha qalbiga qofka indhaha qalbiga inuu beelo taasaa ka daran basiirada aw amase camaa basiiratihi aw liأjli camaa basiiratihi ama qofka qalbigiisa qalbigaa indhala-aantiisa darteed uu اجtihaadka uusan u awoodin qalada wuxuu iska saarsanaa hiqatan qof lagu kalsoon yahay qofkaasoo caarifan ee yaqaana biadilati اlqibla hadduu qofku indhoolo yahay ama indhoolo maahane qalbiga uusan wixii ka fahmi karin qof lagu kalsoon yahay oo adiladii qiblada yaqaana ayuu leeyay war qibladii xaggee iga jirta wain taxayara hadduu jahwareero qofkii hadduu jahwareero taxayara maxaa loola jeedaa almujtahidu qofkii dadaalka bixinayo mujtahidka ahaa oo intuu jahwareeray dhahaya qibladii xaggee iga jirtaa wuu jahwareeray oo meelay ka jirtuu garan waayo meelay ka jirto ayuu garan waayo qofkii mujtahidka ahaa sallaa wuu tukanaa kayfa sidii shaaa uu doono suu raba isaga tukan wayaqdii dibna ha ka soo qaday ilaa wuu jahwaraaray qofka mixraab ma haysto mawhuuqa oo lagu kalsoon yahay qof mukhbir oo lagu kalsoon yahay ma haysto qof wax u sheega ma hayo yacni dadaal bixiyu isiri dadaalkiina waa ku jahwaraaray waxbaa isaga qasmay isku dhex yaacay hadduu isku dhex yaacay wax isaga qasmeen sallaa kayfa shaaa suu doono salaaddii lagama tegaye meeshuu doonaha isaga tukado wayaqdi hadhowna dib inuu ka soo qadeeyo waajib lanna waa cudur naadira cudur naadira soo qadayno wayajtahidu qofku wuu dadaalaa oo qiyaaskii iyo adiladii qiblada wuu ku dadaalaa likulli fardin waajib kasta dadaalu bixi qofkii qibladii yani kacbadii uma jeedo qof lagu kalsoon yahay wax u sheega ma haysto mixraab maxaariibtii muslimiinta ka mida ma hayo waa qof meel cidlaa iska jooga hawd cidlaa iska jooga qibladiina garan waayo muxuu samaynaa qiyaas uu samaynaa salaadii duhurka qiyaas waxbuu qiyaasi waa dadaali duhurkii hadduu dadaal sameeyey casirkiina haddana dadaalka waa kusoo celina leanna waxaa suurtogala in duhurkii intuu khaldamay casirka meesha saxda ah in ilaahay waafajiyo casirkii hadduu dadaalay maqhribkii haddana waa kusoo celinaa dadaalkii dadaal haddana bixina iyo qiyaas wayajtahidu likulli fardin salaad kastoo waajiba waa dadaal fainta yaqana hadduu hubsaday alkhada'a gef fiiha fi salaad salaaddii dhexdeedii hadduu gef uu ku hibsaday ow amase bacdaha bacda salaad ama salaaddii markuu ka baxay ka bacdi ayuu gef hubsaday inuu khalad galay ista'nafahaa salaaddii wuu soo bilaabaa isagoo salaaddii ku dhex jira ayaa wuxuu ogaaday inuu khaldan yahay ilaa qofkan qiyaas uu samaynayo qibladii waxbuu qiyaasaye wuxuu ogaaday inuu khaldan yahay ama markuu salaadii ka baxay oo salaamo noqsaday ka bacdi ayuu wuxuu ogaaday inuu khaldan yahay walow bikhabari hiqatin can ciyaad khaladkiiba ha u sheego qof lagu kalsoon yahay oo cilmi iyo aragti kacbo iyo wax deliishanayo ayaa yidhi waad khaldanta ista'nafaha salaadii waa inuu soo bilaabo markaa wujuubo waa litabayuni fasaadi اuula maxaa yeeley wixii qibladii hore meesha u jeestay inay faasi tahay ayaa caddaatay wain lam yatayaqanhu hadduusan hubsan inuu khaldan yahay hadduusan hubsan wainamaa tagayara ijtihaaduhu dadaalkiisii uu isbedelay wain tagayara ijtihaaduhu dadaalkiisiyaa isbedelay mooye inuu khaldan yahay ma hubsan casirkii meeshuu u tukaday maqhribkii haddana waa ka bedeshay meel kale u jeestay maqribkii meeshuu u jeestay haddana waa la khaldanaatayo wuxuu isiri ash ma ahan ceshihii meel kale u jeestay dadaalkiisiyaa saa isku bedelay camila wuxuu ku dhaqmi biاthaani biاlijtihaadi الthaani dadaalkiisa labaad ayuu qabsana fii ma yladii kii ayuu ku camalfali dadaalkiisa labaad yustaqbalu lasoo qaabilayo kan lasoo qaabilay maxaa loola jeedaa yani salaadda soo socota salaadda soo socota dadaalkiisa labaad ayuu qabsanaa ee kii hore ma qabsanayo ulajeedada masalada sheekhu uu ka leeyahay waxaa wey qofkii dadaalkiisiyaa isbedelay salaaddii duhurka meeluu isiri qibladii u maleeyey meeluu u jeestay casirkii dadaaluu haddana bixiyey meeshii haddana waa la xumaatay meel kale u jeestay maqribkii haddana meel kale u jeestay mar walbaba dadaalkiisa hadduu isbedelaba salaaddii meesha uu isiri qibladii kaa xigta ayuu mar walbaba u bedeli walaa qada'a qadana lilawali kii horena qada uma sugnaaninoo oo min alijtihaadeyni labadii dadaal dadaaladii isbedelay dadaalkii hore meeshuu u dukaday ma soo qadaynayo xataa culimmadu waxay sheegaan fuqahada qof afar ragcood duhura afar jiha u kala tukaday oo qadana aan lagu lahayn masaladaasee ku dhici kartaa waxay ku dhici kartaa waa mas'alatu yacni tagayurin ijtihaad waa qof ijtihaadkiisu mar walbaba isbedelaya salaad duhuruu tukanayay ragcadii ugu horreysay wuxuu isiri allala halkaas way qibladii ragcaddii ugu horreysay markuu dhameeyo ijtihaadkiisa isbedelay wain tagayara masaladan hadda kitaab ka hadlayo wain tagayara ijtihaaduhu dadaalkiisu hadduu isbedelo camila bihaani dadaalka labaadu haddana cuskana haddana ragcaddii labaad muxuu is yidhi maysaan ma ahani dhinacaasu dhinacii u tagay ragcaddii saddexaad waa la xumaatay haddana dhinacii kale maya saanwo tii afaraad maya saanwo saas hadduu tukado hal salaadu afar jiho waa ijtihaadkiisii uu isbedelaya mar walbaba ijtihaadkiisa labaad ayuu qabsanaa walaa qada'a lilawal اجتihaadkiisii horena wax qada ah oo ka imanaya ma jiraan allah subxaanaه wa tacaala